bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kula wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel walba o aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kalaya arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xihan war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaanu hawada idinka leenahay akhyaartana dhegaysataa iyo caawa axad isniin ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha maarso sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobbadan oo caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka hadduu rabiidma waxaa ka mid noqon doono wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maanta gaaray degmada aadayabaal ee gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay wejiga labaad dagaalka ka dhanaa al-shabaab isbaarooyin ka yaalo meelo ka mid ah deegaanada maamulka hirshabeelle iyo dhinacyo kala duwan oo ku aadan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya howlgallada dhowaan ka bilaaban doono degmada aadayabaal iyo deegaanada kale ee hoostaga gobolka shabeellada dhexe madaxweyne xasan sheekhu arrimahaasi ka hadlayo ayaanu caawa wareegidu kugu soo gudbin doonaa qodobadeena kale waxaa ka mid noqon doono faahfaahinna ka soo baxaya dagaallo xoogan oo u dhexeeya ciidamada maamulka somalilan iyo kuwa s s c oo maanta ka dhacay duleedka magaalada laascaanood ee gobolka sool ciidamada somalilan oo dagaaladii maanta halkaasi ka dhacay war ka soo saaray iyo khasaaraha kala duwan ee isugu jira dhimashada iyo dhaawaca leh ee ka dhashay dagaaladaas ayaanu caawa idiin soo gudbin doonaa gaadiidka xamuulka qaada ee markaasi sida qudradda noocyadooda kala duwan oo saddex maalmood isbaaro awgeed ugu xayiran deegaana ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo gaadiidleedaas oo markaasi fariin ku aadan arrinka u diray madaxda ugu sarreysa waddanka caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa tirada gaadiidkaasi ku xayiran gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya ama deegaanada maamulka hirshabeelle macluumaadyada kale aanu caawa idiin soo gudbin doono sidoo kaleetana aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareegga waxaa ka mid noqon doono maxkamadda ciidamada maamulka puntland oo xukun dil toogashaha ku riday xubno ka tirsan ama ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab xubnahan xukunka dilka lagu riday ayaynu idiin soo baahin doonaa qodobadaasi waxay nagu soo kordhay intaanu wareegka ku guda jirno ayaad caawa ka bogan doontaan waa farsamadii cabdiwahaab cabdiqaadir mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
waa hagaag dhegaystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegaysanaysaan muujada hirka dherarkeedu yahay sagaashan kow dhibic shan magaartiis oo ay naga maqli karaan intiinaan ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale oo fmku gaaro waa hagaag qabaha ugu horeeya ee barnaamijkeena ayaanu caawan baqaadi doona waxaanu ku bilaabi doonaa wararkii la xidhiidha magaalada laasxanood ee xarunta gobolka sool halkaasi oo maanta ay ka dhaceen dagaalo qaraara u dhexeeya ciidamada somalilan iyo kuwa dadka deegaanka dagaaladan ayaa yimaaday siday kusoo waramayaan ilwareeda dadka deegaanka ah kadib markii ciidamada somalilan ay weerar culus oo jiho badan ah ay ku qaadeen magaalada laascanood weerarkan kadib ayaa waxaa bilowday dagaal xoogan oo ka socday saddex jiho kaasi u dhexeeyey ciidamada somalilan iyo xooga daraawiishta c c dagaalkan labada dhinac ayaa sidoo kale wararku ay sheegayaan in markaasi uu muddo saacada uu ka socday aagga jihada maraaga oo markaasi dhacda duleedka magaalada laascanood dagaalkan dhinacyada waxaa soo kala gaaray khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashaya dhaawac lama oga xaddiga rasmiga ah oo ay la eg tahay khasaaraha dagaaladii magaalada laascanood ka dhacay dhinacyada midba midka kale ayuu ku eedeynayaa iyada oo sidoo kale somalilan ay war ka soo saartay dagaalka magaalada laascanood ka dhacay dagaaladan oo ahaa kuwa xooganaa ayaa xukuumadda somalilan war ay soo saartay dagaalkii maanta mar kale dib uga qarxay duleedka magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxa ay sheegtay ama ay ku sheegtay war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga somalilan ee in dagaalkii maanta ciidamada puntland iyo kooxo ay ku sheegeen inay yihiin nabaadid ay ku qaadeen fariisimo ay ciidamadeedu ku lahaayeen duleedka magaalada laascanood waxaa lagu yidhaahday kooxaha u wentaaya isugu jira ciidanka maamulka puntland soomaaliya argagixiso iyo kuwo nabaadiyad ah ee ku sugan magaalada laascanood ayaa barqadnimadii maanta maalintii afaraad ee bisha barakeysan ee ramadaan waxa ay weerar ay ku qaadeen fariisimo ay ciidamada somalilan ay ku lahaayeen oo ay ku sugnaayeen duleedka magaalada laascanood somalilan sidoo kale waxay sheegtay in si adag ay isaga difaacday weerarkan lagu soo qaaday sidoo kale waxaa warbaahinta la hadlay tali afayeenka ciidamada militariga somalilan ahna madaxa howlgalka ciidamada somalilan waxa uu maanta maruu hadlayay yidhaahdeen
fariisinada ciidanka ay soo weerareen saaka dagaalkii subaxnimo sidii ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan caadada u ahayd dhirbaaxo kulul buu ku dhuftay waanu iska difaacay weerarkaa sidii hore bay isaga difaaci jiray caadada u ahayd buu isaga difaacay annagu haddaanu nahay ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan waxaanu mar walba u hoggaansannahay amarada ka soo baxa xukuumadda somalilan ee ahaa xabad joojinta ayaanu ku joognay oo ciidankayagu difaac buu ku jiray in ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan yahay derbi adag oo aan la maraynin dadkooduna ay ku kalsoonaadaan annaguna kalsooni buuxdaanu isku qabnaa qolada M- majeerteniya ama puntland ee mar walba weerarka isku soo kalifaysa haddana jabaysa waxaan odhan lahaa somalilan intii ay ka dulqaadanaysay way ka dulqaadatay hadda annagu warqad yaroo la xarxarxareeqay soo dhigi mayno websaydada laakiin dagaal qorshaysan oo milatari ayaanu qaadi doonaa wax badan baanu gacmaha laabanaynay dagaal qorshaysan oo milatari ayaanu qaadi doonaa ciidanka la yidhaahdo b sta ee degan boosaaso ee ka dagaalamaya laascanood uu ka dagaalamayo gobolka sool kuna jira dagaalka taana waanu caddaynaynaa horena waanu u caddaynay haddii aanu in badan gacmaa laabannay oo aanu weerar sugaynay oo aanu isdifaacaynay hadda annagaa qaadi doona weerar qorshaysan oo aanu halkooda ugu tagno haddii alla hawooda ay ogolaado howlyaha gobolka sool u yimi doolada ee qabyaaladda u yimi waxaanu ugu baaqaynaa inay ku noqdaan dhulkooda waxaanu leenahay cid kastoo oo de ku yimi doollo waxaanu ugu baaqaynaa inay meelahoodii ku noqdaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan wuu ka koray waxaa waanu ku xoog badan yahay waajibkiisana wuu qabsan doonaa al-shabaab waa ku dagaalamaynaa ka bixi mayso annagaa ka saari dadka degaanka ee reer soola waa dad reer somalilan oo waanu heshiin doonaa laakiin dadka ka soo duulaya dibadda ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo iyo qarannimada somalilan dibadda kaga soo duulaya waajibaadkoodaanu marin doonaa casharna waanu udhigi doonaa haddii allah woodale ogolaado dagaalkaa maanta sidaasuu u dhacay saddex jihay naga soo weerareen saddexdii jihaba way ku jabeen ciidanka qaranku fadhiisanadiisa buu ku sugan yahay waxaan kaga baxayaa ciidanka qaranka guul guul guul mar walba waa guulaysataane guulaysta
eeg dhegeystayaal markale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee muqdisho ayaa naga dhagaysanaysaan barnaamijka wareegga wararka ayaanu ku guda jirnaa gadiidka xamuulka qaada ee markaasi qudrada noocyadooda kala duwan sida ayaa muddo saddex maalmood ah isbaaro awgeed waxay uga xayran yihiin deegaano ka tirsan maamulka hirshabelle iyaga oo sheegay in ay halkaasi ay kusii sugnaan doonaan inta isbaaradaasi laga qaadayo waxaana wararku ay sheegayaan in lacago tiro badan laga qaado gaadiidleydan iyaga oo isbaarooyin isisaasaaran oo yaala deegaanada maamulka hirshabelle sabab ay u tahay in ay eh, markaa ay ku xayrnaadaan muddo maalmo ah maadaama lacagta tirada badan ee laga qaadayo ay awoodi kari waayeen mid ka mid a gaadiidleydaas ayaa warbaahinta dalsan u waramay waryahayaga abuukar dayax ayaa ka wareysay xaaladooda
magacayga waxaa la yidhaha muuse xasan orgaab
si fiican
iyo dhibaatada aqabno dhibaato een, maantay taleefon iyo miidiyaha waa oon wax bartoorka geyi maahine waxaadna haysta caqabad aad u ballaaran mid karta haysta haddaa hadda isbeddel madaxda hirshabeelle iyo madaxweynaha soomaaliyeed ayna wax ka qaban sii darsa kartoo hanti iyo dad lagu wayi karaan haysata ma garad waa gartay maxay tahay marka dhibaatadaas
dhibaatadaas waxay haysataa dadka inba masaafurka ah inba deegaanka ah uma kala reebna waxay ugu daran tahay gobolka shabeellada dhexo haddii la yidhaah hadda meesha la leeyahay xaaji cali ewel maamul ahaan hirshabeellay u qaadi jireen boonadii waa la istaajiyey sabab saa loo istaajiye daraaddeed dadka cagaha laga garaacay ummadiyaa lagu baartay ummadiyaa la cadibay boonadina awoodaan anugu kusoo naqna ma lihin caqabadaasaana haysata baabuuraa hadda aa ku xayiran meesha eelgub iyo meesha tukudhexla taagan laba diriyo laba habeynay taagan tahay qaarkood waa la garaacay lacagihii hirshabeellaa lagu qaata meesha iyadoo naftayna aa ku badbaadtayno meeshii ceelcadday tageen iska sii bixiyaa nala kulantay waxaan rabnaa baaqaad inuu madaxda gaaro madaxda u sarraysa go- waddanka gaaro arrintaas jawaab degdega xasilooni degdega amni degdega ah u helno intaasaa ka codsanaynaa taasu waa midaas kowdhe waa gartay midda kale meesha la yidhaha maxaas guddoomiyaha maxaas baabuurtii safarka aheedee tarasadka aheeda lacag lix boqol oo dollar ahay afar iyo labaatan saac iyo afar iyo labaatan saacay u xayiraayeen xalay kharash dad wax ka qaad wixii saaray waa qudaar wax saa u jiijiidaynay anukoo madaxda gaarsiinay wax waa laga qaban waaye qarashaa bixinay hadday soo dhaqaaqeen degmadii ku xigta yimideen waa taagan yihiin hadda antaa soo bixisoon oo kalaa rabnaahay haddana taagan tahay wixii waa qudaar waa hallaabe waxaa rabnaa ayadana hirshabeelle intaa ka awoodna waa ka gaarsiinay ayadana madaxweyne xasan shiikhow maanta diris la ah meeshaas mahana diris la ah oo kusoo dega degmada aaday abaal labadaas caqabadood oo meelaha ka taagan inuu xalliyo gobolkaana boono lagu soo maraayo geeska gees looga gudbaayo inuu een, arrintaas dowladda hirshabeelle la fadhiisiyo intaasaa ka codsaynaa sababtu waxay tahay kun iyo shan boqol oo dollar laguma moodi karo gobolka waa gartay ilaa meeqa isbaaro waaye marka lacagaha ee hadda kun iyo shanta boqol ilaa laba kun iyo shanta boqol udhexeeya ee aad ii sheegto lagu qaado waa meeqa isbaaro macalin macalin baraakadiba meel ku taalleena isbaar aalin ma jirto ma jirto ku dhihi karaa lacagta laakiin baxda cadadkeeda halka baabuur kun iyo toddoba boqol laba kun kun iyo saddex boqol intaas soo boodaaba jirtaba marmar oo inta kula kulanta laba kun oo dollar aa ka tilaabaysid magacayga waa ciise xuseen maxamed maadaama boonadii la qaaday ee ceelcadda la geeyey maamul deegaankii iyo bulshadii meesha ku dhaqneeday waxay isku bedeleen lacagtii hirshabeelle oo boono la-aan ayna qaataan qofkii diidana intay dilaan garaacaan ay dhibaateeyaan waa gartay lacagtu waa imisa marka waa lix milyan oo lacaga oo ah midii maamulka hirshabeelle iyo laba milyan iyo laba boqol oo kasii dheeriya waa gartay marka waa sideed milyan iyo iyo iyo lacago kasii badan sideed milyan iyo laba boqol oo lacaga wey waa gartay markaad tagto eelcadde ee aada dhibka sheegato ma ahan cid kaaga garaabaydo ama kaaga jawaabaydo lacagtii maamulka waa lagaa rabaa lagu leeyahay lixdii milyan mar labaadaa lagaasii rabaa waa gartay haddii aad diiddo marxalad walba oo aad ku sugan tahay waa kii gaarigaadu oo laada meesha waa gartay marka ee ma ji- ma jiraan nidaam een, boono laydinkugu jarayo oo idiin sahlaya in meel kasta oo hirshabeelle ka mid a aada si nabadgelya halkaa boono ugu martaan mise lacagtu mar kasta oo aad wadada soo martaba waa laydinka rabaa mar kasta oo aad waddada soo marto iyo cid walba oo aad u timaado ama maamul deegaana ama sida dadkan kuu sheega oo kale ahi waxay kaa rabaan lacag warqad iyo boono hirshabeelle ay leedahay oo si ammaan loogu meel maraahi ma jirto waa gartay hadda waxaad ii sheegtay in gaadiidley fara badan aad tihiin ee ilaa intee ayaad la eg tihiin gaadiidkiinan yow gaadiidku ma yara oo waa tiro badan yahay hadda gaadiidkan ku joogno eh, boqokori waa sagaal gaari oo tiamyaala iyo baabuur kaloo yaryar maxaad u xayiran tihiin marka hadda waxaan u xayirannahay afar iyo labaatan saac balaas laba iyo toban saac soddon iyo lix saacadood baabuuran inta nahay sagaalkan gaari ee aan nahnay waa gartay ee marka la isku soo wada daro lacagaha laydinkaga qaadayo isbaarooyinka yaalla shabeellaha dhexe intee ayay gaarayaan qarash ahaan markii la isku daro Eh, waxaan aragn hadba waa sidii maafiyada kula kulmaydaahi ay u badato waa gartay waxaan aragnay hal gaari iyadoo looga qaatay lacag gaarayda laba kun oo dollar waa gartay inta xadka ugu badan la arkaahina waa lacag gaarayda kun iyo laba boqol oo dollar waayahay ugu dambeyntii hadda een, maxaad ka codsanaysaan dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud maanta waxa uu ku sugan yahay shabeellaha dhexe oo uu ee, ee, howlo halkaasi uu ka wado amnigu uu qeyb ka yahay marka maxaad baaqa oo aad u diraysaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan u diraynaa oo baaqa annaga oo ah gaadiidleyda soomaaliyeed ku safarta gobolada dhexe ilaa iyo caasimada soomaaliya inta udhexeyda ka safarta ku safarta inagoo ah waxaan ka cabanaynaa maamulka hirshabeelle iyo nidaamka ay wax u qaadaan iyo dadyowga degan deegaanadaas ama labada gobol waxaanan ka codsanaynaa in ummadda iyo gaadiidka iyo waxa saaran laga badbaadiyo maamul deegaanada bilaa xuduudka iyo bilaa anshaxa ah iyo ciidamada dadka dhacalaaya dhibaateeya waxaan kusii daraynaa maadaaman aan nahnay safar wadnana qudrad soddon iyo lix saacadood oo lasoo dhaafay waxaan soo taagnayn teedaan oo kamid a gobolka gobolka hiiraan degmada maxaaseed toos tagta haddana waxaan taagannahay muddo toddoba saacadooda moqokori boqokor iyo aadan yabaal sida naloo sheegay soddon kilomitr ay isku jiraan madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu indhihiisa wax ku ishaaro duruufta qudaarta haysata iyo dhibta aan ku sugannahay inuu arko uuna soo gaaro horta side inuu hadda si ahaanba uuna soo gaaro waa ka codsanaynaa haddii uu maanta khudbo ka jeedin lahaa degmada aadan yabaal inaysan noqonin khudbadii uu ka jeediyo degmada cadale
waxa uu ahaa mid ka mid ah gaadiidleyda wado waa mid ka mid ah gaadiidleyda kaxeeya gaadiidka xamuulka islamarkaasina ka cabanayo isbaarooyin yaala deegaanada maamulka hirshabeelle oo ay dhibaato xoog leh ay ku qabaan dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud maanta waxa uu gaaray degmada aadayabaal ee gobolka shabeellada dhexe halkaasi oo qeybaha kala duwan ee bulshada uu kula hadlay madaxweynuhu waxa uu ka hadlay wejiga labaad ee dagaalka ka dhana al-shabaab iyo sida bulshada gobolka shabeellada dhexe ay ugu soo jeesan lahayd in gobolku ay ka saarto dagaalamayaasha al-shabaab meelaha ay ka joogaan mar uu maanta hadlayay waxa uu yidhi
daran tee daran tee darana uun barnaamijyada loo kala hormari doonaa laakiin horumarka iyo muxuu ah wuu imaanaya waxaa soo hartay intaas kadib walaalahay cadowgii meeqo u jiraa aadan yabaal Ya, afartan kilomitr konton konton kilomitr badib konton badhi hadde cadowgii ma tegin waa joogaa cadowgii ma tegin waa joogaa afartan kilomitr maana meel soomaaliya ka mid intuu joogo waa joogaa waa geedkaas caligaroobka ahoo kaleo haddii kor laga gooyo oo fiix yar hadduu ku da- biri meeshiisa ka soo cifaayo oo soo noqonayo waa annaga dowladda soomaaliya qaybaheeda kala duwan dowladda dhexe dowlad goboleedka xoog iyo xoolo iyo caqli waxaan leenahay cadowgaas sidii loo bixi lahay basay nagala taagantaha iyo dadka naftooda dadku si- a- sidii aanay macluul ugu dhimo lahayn ha la gaarsiiyo wixii la heli karo ha la geeyo hay-ad cusub oo awal aan shaqay jirna hadda dowladdu samayso shaqayso waanaad aragteen inta waa idinkugu timida Eh, muxuu amuuraha eh, degdega ah ka- masiibooyinka iyo amuuraha degdega ah ka shaqayso waxa waaye muhiimadda koowaad waxaa noo ah in nimankan khawaarijta dalka laga sifayo muhiimadda labaadna oo xitaa dadku inaanay macluul u dhimana wixii la heli karo badbaaday joogtaa sidii dadka lagu badbaadi karo in lagu badbaadiyo maalintii cadowga magaalada uu ka baxay saacado ama maalmo yar kadib madaxweynaha iyo tiimkiisii waatay ceelkii bambadu ay kala baxeen wixii la keenay kuwaas hadda biyo la-aantu ay ka jirta iyo biyaha qaraar ay ka jirta ilaahay idankiis waa la keenaa waana la qodaa biyona waa la helaa noloshu waa biyo biyo la-aani nadaafad ma jirto nolol kaloo wanaagsan ma jirto xoolo ma dhaqmayaan marka waa laakiin maanta
fallaartii isha ku tiilay tii salka ku tiilay war bal tarsan ku taal iga goy aan fariista ay taagan tahay saan u fariisan annaga cadowga in iska bixinaa la rabaa cadowga reer aadan yabaal dooraa uga aadan doorkaasina doorka dadka soomaaliyeed oo dhan uga aadan waay koow horta sida oo loo sheegay sheekh somow alkhayr allah si hadda uga hadlayo waayo horta inaad dhexdiina heshiis tihiin nabad tihiin colaadi aanay idinla jirin colaadi markay timaado nin xoog leh in la- in laga xoog badan yahaa e maaha kan laga xoog badan yahay inta quusoolayla beri waa laga xoog badiye ee dhihi maaye inta baxow kaalmo doonana kaalmada ugu horayso meeshuu ka doonanaana nimanka cadowga aan la dirirayno waay ayuu kaalmo ka doonana adiga marka haddaadan cadowgii ciidan u yeelaynin walaalkaaga deriska kula ah ka beerta kula wadaaga kan maxaan ku rahaa waddada kaala dhexayso kad hayb ahaan aad sheeganaysaanoo meel fog ciidaan kala jirin ka leexo hadduu ku dulmina xataa war walaal waa dulminaysaa xataa dad iska dulqaado iska kaydil duul kalaa iga kaa darani ninkii yiriyo kala waay maanta dhexdeenna cadaawad ka timaadahay duul nooga daran duul nooga daranaa jooga oo ay tahay inaan indhaha ku taagno aan fiirino dhexdeenna ma aha horta kaas waa dardaarmaynaa mar walba akhyaartiina meesha fadhido nabadda iyo midnimada in laga taliyo si cadowga loogu midoobo waxaa soo haray dowladda soomaaliya dowladda hirshabeelle caalamkii oo saaxiibadana la ahaa waa laysugu yimiday meeshii cadowgaas in la waxeeyo laakiin hal xabo oo laysku raacay oo xaqiiqo ah waxaa jirta dadka degaanka cadowga inay iska kiciyaan haddaanay rabin lagama kici karo lagama kici karo soomaaliya dowladdii maxamed siyaad barre markay burburta laba sano sanad gudihiis caalamkao dhan way guurayaa noo yimid oo dowlad aan idiin dhisno dowlad dhista isku imaada heshiiya ee muxuu ah madax yeeshana dhahayo tuugadaa idinka qabanno kaalmaa idin soo gaarsiino maxaa cuni kartiin maxaa waxay kartiin dowlad waa dhisan weyna annaga soomaali haddaan nahay amnina waa keensan weyn maadaa idhihi kartid maadaa idhihi kartid waataan ogey dad qaraaba aan kala fogeyn inta qorya laysku qaatay eber layska dhigay balaayoo dhan muggaasay timide mooryaan isbaara jitaal maxaan ku idhahdaa wadaad waashay maxaan ku idhahdaa mid diinta ka been sheegay maxaan ku idhahdaa mid magaciisaysan kulli qabqable hogaamiye kooxeed magacyo aanan garanayno af soomaaligaba nooga mid ahaan jirin dad le waa yimaadeen dadku haddaanay heshiis ahayn oo ayagu waxa ay karaan aanay horta qabsanin maxay ahayd maahmaadii soomaalida ahayd ciyaayaa loo cila dhaanshaa aryaa muslin ahey aryaa ayey qofkii yidhaahdaa loo ad meeshaan balaaya ka jirta hadduu shub iska yidhaahdo meeshiisa lagu jabo quudsado yaa u imaanaa war intaanaan qabsannay intaanna awooddeennaa gaari weysa marka la yidhahdo waxa ugu horreeyo dadku ay qabsan karaan amniga kuwka ah ammaanka kuwka ah wiilka reer hebel iyo wiilka reer hebel wax maalay karaan iyo wiilka adeer hebel iyo wiilka eedde heblaayo dhashay oo la garanaayo wax ma hadlay karaan isbaaraa magaalada cirifkeeda la dhigaa berri lama taaban karo juuq looma dhigi karo maxaan loo dhigi karin adeer hebel iyo eedde hebel wiilkeedii waa lalama hadli karaa laleeyahay adeer hebel iyo eedde hebel aakhirka ayaguna ammaan heli maayaan dadkana waa ammaan geli waayeen dhowris ma mudna dhowris ma mudna nin isbaara jid dhigta waa qaaticu dariiq qaaticu dariiq wuxuu qabo diinta islaamka ka hadashay lagu noqon maayo sida muxuu ah xukunkiisa uu yahay waa la garanayaa in lagu dhowro markaa muxuu ah nin ilaahayba uu xukumay in lagu dhowro muxuu ahaay inuu aniga igu hayb yahay iyo inuu maxaan ku idhahdaay eh, saas yahay ama muxuu ahay oda hebelo nabadoonkii wiilkiisa waay ama muxuu ah odagii geesiga ahay wiilkiisa waa la yidhaah ama wiil geesi ah waayo shalow muxuu ah cadowga naga dhici jira la yidhaah cadowka weyn ma jiro hadduu jidka isbaaro dhigto cadowka weyn ma jiro waxaan rabnaa marka isbaara adikaa isaga filan ilow ilma ilaaliso isbaara adikaa isaga filan dowladdu waxa diqdiq yaroo jida dalkan ku yaallo dhan meel kasta askari ma taajin karto laakiin meel kasta nin degaankaa iyo qoys degaankaa iyo gabar degaanka ahaa taaganaa joogto isbaarada dalkoo dhan kama taalo waxaan rabaa walaalaan runta isu sheegin walaal ma aha dalkoo dhan isbaara kama jirto deegaanka aad degan tihiinay isbaara ka jirtaa hirshabeelle isbaara ka jirtaa meelo badanoo dalka ka mida isbaaraka ma jirto waa laga gudbay waa laga yimiday maxaana looga gudbay dadkaa looga gudbay dowlad loogama gudbin dowlad kama kicin deegaanka inta haddii toban kilomitir loo kacana isbaar hadday taallo inta haddaa uga baxdan shan kilomitir ay taallo xamar haddaad aaddood sii socotana dhul islaameed aadan marayna kuwa un aad sheeganaysa haybta meeshay doonaan kula ekaadaane aad sii dhex marayso oo toban iyo laba isbaarana aad sii marayso gabdhaha dharka looga furana oo odayaasha maxaan ku rahdaay looga qaadanayo maxaa kista yartaa war tuug dhowrid male darajo male qaadicu ariiq dowlad male iska dhiciya dadka yac iska dhaha qaadicu dariiq iyo isbaariista dowladdu waa la dagaalsantahay waana la dagaalay laakiin dadka la'aantiisla lama dagaalami karo khawaarijtan maanta dalka laga kiciyay dadka deegaanka deegaanada degan gobol kasta haddaanay u istaagin lagama kici lahayn meelahay ku harsan yihiinna waa meelaha weli dadka u kici waaye meelaha ay ku harsan yihiin waa meelaha weli dadkeeda u kici waaye laakiin meeshi dadkiisu istaagay hal khawaarijoo jooga ma laha mana joogi karaan rajana kama qabaan xataa inay ku noqdaan waxaan rabaa dadka reer aadan yabaal fariintaas inay qaadaan cid kastoo ay la hadli karaan oo ay degaankoodii ay ku tuumsan yihiin in ay khawaarijta joogaanna inay u sheegaan raalli ahaanshay ka walax tahay saanhay yeela aniga muxuu ahaay waa waa waa laydilaahe maanakaa la warrami karo waa lala warrami karaa waa la buri waa la eryi karaa rakhiis waaye waa fulayaal maatida iyo maxaystida iyo qarax iyo cunug maskaxda laga soo qaldo isqarxinahay ku joogaana dhiiranaan kuma joogaan iyo dadnimo diinna waa la sheegayba kuma joogaan culimmadii aa sheegtay waxay ku joogaan waa fulay ninka fuligaa waa kan maatida iyo islaamaha iyo odayada iyo ilmaha yaryarkaa ama maanka ha ka qaldo ama ha gowraco ama ha cabsi geliya kaas waa nin cabsi ku nool dadka inuu cabsi geliyo yiraa waryaa ka waryaa haddii la yidhahda inta ku cararaay waayo nimanku diin ma haystaan oo dad ma haystaan oo deegaan ma laha xow inuu idin kor joogaa oo u soo dhuukaanaysaa waxaan rabaa dadka reer aadan yabaal ha toosaano ehelka kale fariinta ha gaarsiiyaano deegaanka meel kastoo xasan sheekh istaagi ma karo cali guudlaawane istaagi ma karo askarta socota ee degaankan ku dhimanaysa ku dhaawacmaysa degaankan uma dhalan dhammaantood soomaali waaye soomaalinimaa inta keentay dowladdaa inta keentay in loo hiili waayo oo la garab istaagi waayo daw maaha daw maaha maalin kastay dhimanayaan
waa hagaag dhegaystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jeclan inaan kusoo ameero barnaamijka wareegga wararka afariyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo